kulan howleedka maqaamka caasimadda ee haatan dib u eegista dastuurka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si qoto dheer ah looga hadlay maqaamka caasimadda iyo xulashooyinka caasimadeed ee miiska saaran ee loo kala dooranayo si loogu xulo nuuca ugu habboon ka qaybgalayaasha ayaa dood ka yeeshay dhammaan noocyada xulasho si ay iskugu raacaan hal xulasho oo ay ugu taliyaan in uu noqdo maqaamka caasimadda ee muqdisho furitaanka kulanka waxaa ka qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka marwe muumino sheekh cumar xogayaha joogtada ah ee wasaaradda faysal aadan xasan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dastuurka xuseen sheekh maxamuud gudoomiyaha bulshada rayadka ah cusmaan muxudiin macalin iyo mas-uuliyiin kale dhammaan mas-uuliyiinta ka hadlay furitaanka kulankan ayaa si isku mid ah u soo dhoweeyey dadaalka ay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ay hormuudka u tahay ee lagu karkarinayo in dastuurka dalka lagu caddeeyo maqaamka caasimadda muqdisho oo arintaasu xilli dheer ay soo taagneyd